بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين إن شاء الله تبارك وتعالى عشرka lixaad oo baxdigii ahaa ma la saari karaa hal tajuusu wadcu ljaridati cala alqubuur oo casharka tobnaada ee baxdiga tobnaada casharkiisa lixaad oo ugu dambeeya waxaynu ku soo qaadaynaa culummada aqwaasheedii baynu ku dhex jirnay Ee, waxaynu ku soo qaadaynaa marka ee, dhowr qowl qowlka ugu horeeya waxaanu ka soo qaadaynaa ibn alxaaji almaliki raximah llahu tacaala madkhalka markuu ka hadlayo isaguna saas oo kale uu ka digayaa oo wuxuu leeyahay arrintaasi arrin khusuusiyaati nabiy sal ly slam weeye wuxuuna ka soo guurinayaa alimaam darduushi ayuu isna saasoo kale ka soo guurinayaa oo waxa uu leeyahay arrintaas waa arrimihii khaaska nebiga uu ahaa waxa weeye wax ay dadku oo dhan samaynayaanna ma aha sidoo kale asheikh alalbani raximah llahu tacaala axkaam aljanaa'iska ayuu kaga hadlay oo caddeeyey oo tafsiiliyey wuxuu yidhi arrintaani waxay u noqonaysaa ee, umuur bay u noqonaysaa alamru alawal arrinka koowaad waxa uu yidhi waxaa la leeyahay arrintaani waa min khasaa'is nabiy sala allahu calay wasalam liannahu ee, geedkan qoyani isagu waxa ma lehee cadaabtan waxa loo khafiifiyey waa ducadii nebiga calayhi salaatu wasalaam sidii culammada hore u tilmaameen oo bishafaacatihi sala allahu calay wasalam sida xadiidka jaabir u caddeeyey midda labaad waxaa la odhanayaa ee, oo lagu caddaynayaa arrintaani haddii ay tahay geedkan qoyan uu wato faa'iidada oo cadaab joojinayo hadda maanta caalamka waxaynu u jeednaa meelaha qabuuraha gaalada ayaa ugu badan waxa geedaha la saaro iyaga ayaa ugu badan beerahooda markaad soo geshid waxaad moodaysaa inay yihiin hadaa'iq wa basaatiin beero waxa waxa weeye biyo iyo geedo iyo ubax iyo waxa weeye dul saaran naxdin baa u dhimanaysaa maba moodaysidba meesha qabuura inay yihiin idan haddii marka ay geedkan qoyani uu cadaab celinayo haddee kuwaasubuu ka celin lahaa leanno xadiidku kuma cadda inuu qofka muslimkaana wax taraya geedku cid kalena wax taraynin marka geedkan qoyan wax uu kaga duwan yahay sidii imaam alkhataabi soo sheegay walaysa fi ljariidati ee, jariidada qoyan macno kuma sugna waxa weeye ee, tan qallalan macno gaaro ay ka dheer tahay male idan marka xaqiiqadu waxa weeye arrintaasi waa min khusuusiyaati nabiy sal ly salam waxaa kaloo u daliila hadday arrintaani caam ahaan lahayd ayuu yidhi sheekh albani la facalahu salaf saxaabadii ayaa fahmi lahaa oo samayn lahaa kabacdi hadday sameeyaanna lashtahara caam bay noqon lahayd waayo waa wax dadkii oo dhan arkayaan u baahan yihiin kabacdina waa laynoo soo naqlin lahaa mar haddaan marka kutubul islaam lagu soo naqlin kutubtii muslimiinta inay saxaabadii sameeyeen bal tarakuuhu ay isaga tageen arrinkaa laysa min addiin marka diinta ka mid ma aha waayo suurtagal ma aha wax diina oo nebigu sameeyey oo la rabay in lagu daydo inay waxa weeye saxaabadii oo dhan ayna samaynin oo markaas ay ka dhumaan wax suurtagala ma aha waa wax xaqiiqaa wey marka taas ayaa inoo caddaynaysa inaynan waxaasoo dhan wax ay tahay ayna jirin marka eh, sheekh albani raximah llahu tacaala wuxuu ku caddaynayaa isaguna in ay tahay arrintaani min khusuusiyaati nabiy sal alla alay wasalam axkaam aljanaa'iska ayuu kaga hadlayaa sidoo kale asheikh alcalaama asheikh cabdicasiis ibni baaz raximah llahu tacaala isna saasuu leeyahay walaa yushracu buu leeyahy sharci maaha saxna ma aha wadcu ljariidati cala alqubuur in la dhigo geedaha iyo laamaha la saarsaaro qabriyada wax saxa ma aha oo arrin bannaan ma aha ayuu leeyahay sababtu waxa weeye arrintaani waa min khasaa'isi nabiy sala allahu calay wasalam saxaabadiina saasay u fahmeen kagamana ayna dayan mana ayna samayn hadde hadday sharci tahay saxaabada igu daydo oran lahaa nebigu sameeya oo qabuuraha oo dhan baa lagu samayn lahaa wuxuu yidhi sheekh ibnu baaz nebigu laba qabri buu ku sameeyey qabuurihii kale kuma samayn baqiic buu tegey oo uxud buu tegey oo waxa weeye meel walba ee, mujaahidiintii intaa la xabaalayey oo meel walba ku dhimanayey qabuurahoodii midna laguma samayn sidaa daraaddeed waa min khasaa'is nabiy sal ly salam waayo arrintan waa cilmi qeyb wa cilmi qeyb wey marka ee, ibnu baas wuxuu ku khatimay hadalkiisa waxa uu yidhi dadkana uma bannaana inay la yimaadaan sharci aan ilaahay rasuulku u sharciyayn oo ah xadiidkii buu deliishaday man camila camalan laysa caleyhi amrun fahuwa raddun iyo am lahum shurakaau sharacuu lahum min addiini maa lam yadan bihi illaah aadahaas oo dhan buu deliishaday ma bannaana buu yidhi marka Ee, fataawadiisu saa ku leeyahay khulaasatu lqowl waxaan kusoo gebagabaynayaa mas'aladan wadcu ljariidati cala alqubuur waa arrin khaasun binnabiy sala allahu calay wasalam arrin nebiga khaas ku ahayd iyo labadaa qabriyo ilaahay ogeysiiyey in la cadaabayo qabuurahaasi loo waxyooday in la cadaabayo oo u shafaaco qaaday ayay arrintaani ahayd ee ma ahayn arrin tashriic ah oo caam ah oo lagaga dayanaya ma ahayn waayo saxaabadii ma u amrin ma uran sameeya iyagiina kuma dayan mana ayna samayn marka sidaa daraaddeed qofka muslimka ah wa khayru lhadyi hadyi muxamedin sal ly salam waxa weeye walkhayru kulluhu khayr oo dhan wuxuu ku sugan yahay itibaacu man salaf in saxaabadii la raaco iyo salaf saalix laakiin aan la isku mashquulin bal culimmadu waxay leeyihiin qaabkan hadda loo sameeyo waa bidca iyo tashabuh bilkufaar gaaladii baa la shabahayaa oo la isku ekaysiinayaa marka nasalu llah asalaama walcaafiya ilaahay waxaan weydiisanaynaa inuu ilaahay xaqana tuso allaahuma arina xaqa xaqan warzuqna ittibaacah wa arina albaaila baailan warzuqna ijtinaabah ilaahu xaqana tus oo na garansii oo inaanu raacno nagu irsaaq ilaahow waxa weeye dhiba- ee, sharka iyo waxa waxa xuno baadilkaana nagu irsaaq inaanu bannaanka ka marno walxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin